madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa kulan sagootin ah magaalada dhuusamareeb ugu sameeyey mas-uuliyiinta degmooyinka galmudug ee ka qayb galay shirka wadatashiga ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada dhuusamareeb ugu horeyn waxaa madashan sagootinta ah ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali ganey oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulankan sagootinta ah loo qabtay
degmooyinka dowladda galmudug iyo dhammaan marti sharafta iyo kasoo qaybgalayaasha xafladan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladda munaasabadeedii waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka waxaan uga mahad celinaa madaxweyne ku-xigeenka cashadan qiimaha badan noo sameeyey madaxtooyada galmudug noogu sameeyey shirarkii labadii maalmood ugu dambeeyey ka socday degmooyinka iyo wasaaradaha galmudug looga arisanayay horumarka iyo kaabayaasha dowladaha dowladda galmudug caawa inay gabagabo noo tahay si nabada dee caasimadii noogu soo gabagabooday degmooyinka iyo dowladda dhexe oo si wanaagsan u soo dhammaaday kulankan oo caawa ah casho sharaf uu qabtay madaxweyne ku-xigeenka masar ciid waxaan mar labaad idin leenahay kusoo dhawaada caasimadda galmudug
dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid ayaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ku bogaadiyey ka qaybgalkooda shirarka looga hadlayo horumarinta deegaanka waxaan filayaa wax badan baad ka faa'iideen seminaarkii iyo tababarkii sidaas si lamid ah caqabadaha iyo fursadaha ka jira mashaariicdii degmooyinka ka socotay iyo sidaasoo kale wixii horumar ah oo laga shaqaynayo intaba waad ka doodeen waxaan rajaynayaa ilaahay hadduu yidhaahdo markii aad laabataan inaad degmooyinkii kula laabataan firfircooni shaqooyinkii oo la dardargeliyo sanadkan ka waa sanad shaqo waxaan rabnaa ilaahay hadduu yidhaahdo inaad dardargelisaan howlihii degmooyinka inaad la timaadaan hal abuuro cusub oo degmooyinka lagu siyaadinayo bilic lagu siyaadinayo horumar lagu siyaadinayo degmo walba waa inay yeelataa mashruucan layada isxilqaan oo ka soo bilowda maamulka degmada iyo shacabka dowladda galmudug iyo wasaaradda maaliyadduna way taakulayn doontaa ilaahay adduunyada degmadii la timaada mashruuc isxilqaan ah ee degmada iyo maamulka ay waxbaxsadaan dowladda galmudug waxbay ku siyaadin doontaa si horumarka degmooyinka mataqaanaa kulankan ayaa ahaa sagootin loo sameynayay mas-uuliyiinta ka qayb galay shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb kaasi oo ay ka qaybgalayeen mas-uuliyiin ka kala socday degmooyinka kala duwan ee maamul goboleedka galmudug